hadalhaynta ugu weyn ee xilligan soomaaliya ka jirta ayaa ah wadahadallada lagu doonayo in lagu xaliyo khilaafka siyaasadeed ee ka taagan arrimaha doorashada soomaaliya iyo natiijadii shirkii dhuusamareeb saddex kaasoo u dhexeeya madaxweynaha dowladda soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo madaxda maamul goboleedyada jubbaland iyo puntland axmed maxamed islaam axmed madoobe iyo saciid cabdulaahi dani wadahadallada oo lagu waday inay xalay ka furmaan caasimadda muqdisho ayaa u baaqday kadib markii madaxda maamulada jubbaland iyo puntland ay soo gudbiyeen sharuudo iyo tabashooyin kala duwan waddamada beesha caalamka ayaa dadaal xoogan ugu jira sidii xal loogu heli lahaa khilaafka siyaasadeed ee taagan war qoraal ah oo ay xali soo saartay safaaradda maraykanka ee soomaaliya ayaa lagu sheegay in safaaraddu ay la kulantay madaxda maamulada jubbaland iyo puntland ayna ka wada hadleen sidii loo sii dardargelin lahaa arrimihii looga wada hadlay shirkii dhuusamareeb saddex iyadoo ay safaaradda maraykanku qoraalkeeda sidoo kale ay ku sheegtay in soomaaliya ay xilligan u baahan tahay tanaasul iyo isfahan bulshada soomaalida iyo midda beesha caalamka ayaa aad ugu dhegtaagaya waxyaabaha laga filan karo inay ka soo bixi karaan wadahadallada lagu wado inay muqdisho uga furmaan madaxweynaha dowladda soomaaliya iyo madaxda maamulada puntland iyo jubbaland cabdinuur daahir oo ah cilmi baare wax ka qora geeska afrika islamarkaana si gaara ula socday arrimahan ayaa sheegaya in sidii horey looga bartay madaxda soomaalida xilliga kala guurka ay arrintan ugu dambayntii kusoo dhammaan doonto xal iyo heshiis laga gaaro arrimaha laysku hayo ee doorashooyinka marka waxaan is dhihi karnaa waxaa laga filayaa horta in ay laisqanciyo oo sidii lagu yaqaano madaxda soomaaliyeedba mar walba oo afartii sano kadib doorasho ay dhacdo isqabqabsi ayaa dhici jiray laakiin ugu dambeyn waxaa lagu soo afjari jiray xaaladda isqancin iyo is-aaminaad in la is-aamino labadaasa marka aan aan ka rajaynaya in laga laga lagala xaalo waxa ay tabanayaan islamarkaasna ay suurto gasho in la qanciyo aaminaadii ay dowladda federaalka iyo hay-adaheeda ay ku qabeen in iyo khaasatan guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka in aan dib loo soo celi doono sidoo kalena waxaa la rajeynaya oo la filayaa in heshiis dhamaystiran oo heshiiskii muxuu ahay dhuusamareeb saddex in la dhammaystiro oo ay qalinka ku duugaan oo heshiis dhammaystiran halkaas muxuu ahay uu ka dhaco kaasoo ku saabsan xilliga doorashada labada kun labaatanka labaatanka kooda ay dhacayso iyo qaabka u dhacayso iyo meelaha ay ka dhici doontaba magaalooyinka in lasii badi doono goobaha deegaanada deegaan doorashooyinka inay sii badnaa doonaan sanaadiiqda meesha la dhigaayo waxyaala lamid a gorgortan oo technicalkis in meeshaas laga laga muxuu ahay laga heshiis laga gaari doono daruufaha keenay inuu xalay baaqdo shirka madaxda soomaalida ee magaalada muqdisho ayaa la sheegayaa inay ka mid tahay tabasho maamulka jubbaland uu ka qabo ciidamada ay dowladda soomaaliya ay geysay gobolka gado taasoo madaxda maamulka jubbalandna ay dowladda soomaaliya sharuud oga dhigeen inay ciidamadeeda ay ka soo saarto gobolka gado cabdicasiis xasan golofyare oo ah weriye ka faallooda arrimaha siyaasadda soomaaliya ayaa sheegaya in shuruudaha ay jubbaland soo jeedisay ay tahay sababta ugu weyn ee uu xalay shirka u baaqday sababaha uu shirka u baaqday waxaa ka mid ah markii horeba waxaa jiray markuu shalay yimid madaxweynaha jubbaland axmed madoobe shuruudo soo baxayay oo ka horgudbanaa kulanka madaxweyne farmaajo iyo labada madaxweyne dowlad goboleed oo ugu weyn shuruuddaasna waxay ahayd arinta gado gobolka gado sidaa la socotana arinta gado waxay soo jiitimaysa muddo dowladda federaalk ciidamada geysay maamulkii gado ee ku lamaana jubbalandna waa toos wuxuu u hoostagaya dowladda federaalk ma hoostegeyn jubbaland waa meelaha ay ayagu ku andacoonayaan in federaalku kala gooyay jubbaland sidaas darteedna ay hadda rabaan maamulka jubbaland inuu dib ugu soo laabto gacantooda ee gobolka gado sababahaasa ugu weynaa uu shirku dib ugu dhacay maanta goorsii horeysana madaxtooyadu qoraal uu bartiisa facebooka ku qoray cabdinuur wuxuu ku shaaciyey in shirku caawa dhacayo horey loogama baran in sidaan oo kale shir dhacayo inay madaxtooyadu ka hor dhacdo waxaa warar qaar sheegaya in markii hore madaxtooyadu ka warqabtay shuruuddan ka imaanaysa jubbaland ee ku horgudban kulanka dhici lahaa sidaas darteed iyaguna twitterka sidaas ugu shaaciyeen hase yeeshee dadka qaar ayaa qaba fikir ah in shirka madaxweynaha dowladda soomaaliya iyo madaxda maamulada puntland iyo jubbaland ee loo ballansan yahay uu yahay mid la doonayo in xal looga gaaro arrimaha khilaafka doorashada iyo qodobadii shirkii dhuusamareeb saddex balse uusan ahayn shir looga hadli doono tabashooyinka hoose ee ay maamuladu qabaan sida ciidamada ay dowladdu geysay gobolka gedo aadam ow xirsi waa wasiirkii hore ee qorshaynta ee maamulka jubbaland sidoo kalena soo noqday gudoomiyihii hore ee gobolka gedow soomaali baan nahay oo waxba naguma kala qarsoonee qolyahan hadda gobollada ka yimid in ay u imaadeen waxa buugga ku qoran waxaan ahayn inay u imaadeen oo buugga inay ku qoran tahay dhuusamareeb saddex in lasii ambaqaado oo sidii loo fulin lahaa laga sii wada tashado laakiin iyagoo ay u imaadeen heshiis horleh in lala galo oo iyagoo ay hadda gorgoro horleh iyo galaan doorashada sidee loo qabanayaa iyo maxaan anagu helaynaa iyo adiga maxaan ku siinaynaa inay u imaadeen marka hal bog ah baan laga wada akrinayn sababtii safarkani uu daaranaa taasi sidaa weeye arrinta ku saabsan in ay madaxda jubbaland shuruud ka dhigeen in ay dowladda dhexe ciidamadeeda kala soo baxdo gobolka gado waa arrin la ogyahay inaysan suuragal ahayn in ay dowladdu ciidankeeda kala baxdo gobolka gado madaxweyne electionkiisii lagu murmay oo ay dadka gada degan diideen baa shuruuddaa xiray awgeed ani waxay la tahay shirka dhuusamareeb iyo wadahadallada doorashooyinka labaatan labaatan labaatan labaatan iyo kow arrinta gada iyo tabashooyinka kale ee gaarka ah iyo dheeraad bay ku yihiin bay aniga ila tahay marka arrin la doonaya in ra-yul caamka si kale loogu hadduu ilaaha idmaayo loogu habaabiyo ayay u eg tahay ee waxaatan miis looga wada hadli kara inaysan ahayn bay iyagu muuqata aniga marka laga soo tago in madaxda soomaalidu ay wada hadlayaan iyadoo aysan meesha ka marnayn culayska iyo cadaadiska beesha caalamka haddana waxaa jiri kara caqabado kala duwan oo ku gadaaman wadahadallada madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo madaxda maamulada jubbaland iyo puntland axmed maxamed islaam axmed madoobe iyo saciid cabdulaahi danni caqabada ugu weyn ayaana noqon karta go-aanka laga gaari karo xilliga ay doorashada dhacayso iyo nooca ay noqon doonto caqabada ugu weyn waxa ay tahay ayaan isleeyahay xilliga doorashada in go-aan laga gaaro ama lagu qanco oo labada dhinacba ay ku qancaan xilliga doorashada ay dhacayso waxaan ognahay waxaa jira diyaarsanaan la-aan baahsan oo dhanka dowladda federaalka ah muxuu ahaay dhankeeda ah sababta ay tahay dalka shantii bilood ugu dambeysay ilaa toddobadii bilood ugu dambeysay waxaa dhigi karna waxaa ku dhacay cudurka coronavirus shaqooyinkii ay qabo lahaayeen guddiga madaxa bannaan iyo doorashooyinku ma aysa dhicin isqabqabsi fara badan ayaa jiray maamul goboleedadan hadda labadan puntland iyo jubbaland degmooyinkooda waxaa laga mamnuucay ama la xiray goobihii ay ku lahaayeen guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka marka caqabadahaas diyaarsanaan la-aanta darteed waxaa laga yaabaa doorashadanu inay dhowr bilood ilaa lix toddoba sideed ay dib u dhacdo taasina ay caqabad noqoto sababta ay tahay waxaan ognaha mucaaradka iyo muxuu ahay labadan madaxweyneba iyo muxuu ahay inay rabaan doorasho xilligeeda ku dhacda dowladda soomaaliyeedna waa sheegtay doorasho xilligeeda ku dhacda laakiin sida muuqata doorashadana kuma dhici doonto xilligii ugu dambeeyey oo labada kun labaatan kooda bisha february madaxweyne in la doorto ma suurtagelayso si kastaba shirkan ayaa la aaminsan yahay inuu muhiim u yahay mustaqbalka soomaaliya iyo in soomaaliya ay ka gudubto xilliga adag ee ay ku jirto una gudubto xasiloonni doorasho iyo mid siyaasadeed khadar maxamuud xareed v o a nairobi